maxamed xasan cabdulle ayaa ku xihan xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho kaas oo xihan muddo shan bilood ah waxaana xirtay rag u awood sheegtay oo doonaya inay ka qaataan boose saddex oo uu ku leeyahay degmada kaaraan ee gobolka banaadir ninkan ayaa la sheegaya inay si xoog ah ku xirteen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo doonaya inay ka dhacaan dhul uu isagu leeyahay qaar ka mid a ehelada ninka xihan oo la hadlaya warbaahinta ayaa ka warbixiyey waxaa lagu haysto wiilkooda ugu horeyna xaaska ninka xihan oo lagu magacaabo salaawad maxamed xasan ayaa ka warbixisay waxaa lagu haysto seygeeda ani waxaa ka cabanayaa saygayga oo si gardarraha loo xiray oo ishaeg maarata la afduubtay oo niman ay afduubteen oo ciidan e ishaeg maarata geeyeen xabsiga dhexo uu ku xiran yahay shan bilood tododa bisha todobaadna oo la xiray dhulkiisaa lagu haystaa oo asi leeyahay dhulkuu asiga leeyahay niman oo dhulkuu asiga leeyahay oo qodanaya waaye waxayna dhaheen ishaeg maarata dhulkaaseti saddexda boosoo goodka ku dhacdana si oo nagu saxiix haddaan ugu saxiixaynin maarata xabsiga ku urahedhaheen markana qaar ka mid ah gabdhaa la dhashay ninka xihan ayaa iyagana markooda dalbaday in walaalkooda xabsiga laga soo daayo maxamed xasan daadi ka weynaanaha faadumo xasan cabdul maxamed waasana waa hanti dhowrtiisa oo daacad lilaahi looga baado looga baahaya baad weyna lagu hasdo baadilaa lagu xeertay maxamed xasan cabdulle annagana waxaa jecelna haqayna in nala siiya baadil nin baa nagu hasaa walaalanahay baadil xoog leh oo nagu soo laalaabtay waxaan codsanaynaa walaalkay maxamed xasan anoo ah marya xasan cabdulle ah walaalkay inay xoodku haysto oo warar joor gurihiisa lagala baxay waxaa rabnaa si sharaf leh inay walaalkay cadaalada nuula fiiriyo ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeye caratuurk u ah ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar waliba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsiyo dhibaatooyin kale oo ay nolol yihiin bulshadan waxaa marar badan dhegeheena ku maqalnay aabbo soomaaliyeed iyo hooyooyin oynaya kuwaasi oo ka adsheeganaya madaxda dowladda federaalk iyo askarta